howlgalkan oo ay iska kaashanayeen ciidamada militariga nabad sugidda iyo booliska ayaa saakil la arkaya ciidamada oo baaraya gaadiidka noocyadiisa kala duwan waxaana intii uu socday howlgalkan lagu soo qabtay hubsi sharci daraa loogu dhex sitay gaadiidka gaashaanle cabdirashiid xasan warsame surcad oo ah taliyaha ciidamada xasilinta howlgalkan iyo taliyaha nabad sugidda waqooyiga gobolka galguduud siciid daahir cilmi ayaa ka warbixiyey hubka ay ku soo qabteen intii uu socday howlgalkan iyagoona sheegay inay sii wadi doonaan howlgalka lagu xaqiijinayo amniga deg anagu waxaan ahay taliyaha xasilinta degmada caawadaaq ciidamada kala duwan ee qalabka sida militariga nabadsugidda iyo booliskaba maanta waxaan u soo baxnay howlgalka degmada caawadaaq caruurinta hubka xasilinta degmada amniga iyo xasilinta degmada wax dhibana kama jiraan waxaan sii awoodinaynaa awood sii yeelaynaa xasilinta degmada caawadaaq sida amnigeedu u noqda boqol kiiba boqol saacadihii u dambeeyey hubaan hadda dagaal looga jeedin ee gaadiidka saaran oon qabannay way jiraan waxaan qabannay qoryo ka kooban saddex ah k forty sevena xalay waxaan qabanay labo oo dad burcadahoo dhigtay wadooyinka magaalada ilaa labaatan kilomitr u jiraan aan xala ka qabanay dadweynaha degmada caawadaaqna diyaar waxay u yihiin in la sugo amniga waxaan rabaa inaan u sheego dadka shacabka oo wanaagsan in ay nala shaqeeyaan qofkii arkaan oo qori wata iyo qofkii amni darro wata ay farta ku fiiqaan awal waxaan mamnuucna qori waxaan kaloo hadda mamnuucaynaa bistoolada iyo toorreyda qofkii aan ku aragno degmada caawadaaq asagoo bistoolad iyo bumbo iyo toorrey wata waa ka qaadis weeye awal waxaa ka shaqayn jiray magaalada ciidanka nisa iyo booliska haddana waxaa lagu soo daray ciidanka militariga waxaana keenay in lasii adkeeyo amniga deegaanka qaar ka mid a shacabka degmada caabadwaaq ayaa soo dhoweeyey howlgalkan ay ciidamadu ku xaqiijinayaan amniga degmada anuu magacaygu yahay bishaar daahir usmaan bishaarul asad aad baan u soo dhowaynaynaa howlgalka ay wadaan ciidamada qaranka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ay ku xasilinayaan amniga degmada caabadwaaq iyo deegaanada ku xeehan waan ku dhiirigelinaynaa waan ku boorinaynaa waxaana bulshada magaalada dhallinyarada ganacsatada magaalada degan aad baan usoo dhaweynaa howlgallada ay fulinayaan ciidamada dhowrka nooca lagu soo kordhiyey deegaanka aad baan ugu faraxsannahay howlgallada maanta lagu wado amniga ay wadaan aad baan ugu faraxsan nahay waannu soo dhoweynaynaa waxaan kaloo sheegaynaa in ay soo dhoweeyaan howlgalka canshuurtana ay baxshaan shacab haddaan nahay waa inaan la shaqaynaa milatariga ama ciidamada waan ku faraxsanahay howlgalka ciidamada xoogga dalka ay wadaan haddaan nahay shacabkii dadweynihii caabud waaq saaka meelaha isgoysyada waxaan ku arkeeyey dhallinyaro tagaasileeya oo qoryaha aka forty sevena laga qaadayo howlgalka way ku mahadsan yihiin ciidamada ammaanka ee fulinaya ee isgoys walba taagan aad baan ugu faraxsannahay maanta amnigiisi aad loo sugayo xaaladiisa si fiican loo sugayo waxaynu ugu mahad celinaynaa bulshada reer caabud waaq sida wanaagsan oo ay ugu sugayaan amniga tan iyo wixii ka dambeeyey socdaalkii madaxweynaha soomaaliya ee bilowgii sannadkan uu ku yimid magaalada ayaa magaalada caabadwaaq waxay ka mid noqotay magaalooyinka ugu horreeya dalka soomaaliya uu ka jiro amni buuxa waxaana hawshan xasilinta loo xil saaray oo weli sii wadaa guddi uu u magacaabay madaxweynaha maamulka degmada iyo guddiga xasilinta degmada oo lafdhabar u ah xasilinta iyo nabadgelyayaala cabdulaahi jaamac rediyo daljir caabadwaaq